allaha u naxariiste waxaa shalay magaalada muqdisho ku geeriyooday xildhibaan hore maxamed xuseen isaaq afaraale xildhibaankan ayaa in ka badan sideed iyo toban sano waxa uu xildhibaan soo ahaa ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya geerida xildhibaanka ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh
allaha u naxariista xildhibaan maxamed xuseen isaaq afaraale wuxuu galankii dambe ee shalay ku geeriyooday isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey xildhibaan afaraale ayaa ku xanuunsanayay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya in ka badan siddeed iyo toban sano ayuu xildhibaan afaraale ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wuxuuna la soo shaqeeyey dowladihii isbadbadlay ee dalka ka jiray gaar ahaan xilliyadii kumeel gaarka iyo markii kumeel gaarnimada laga baxay ka hor burburkii dowladdii dhexe ee militariga ee dalka ka talinaysa kow iyo labaatan sano wuxuu ka soo qabtay hilaal kala duwan oo ay ka mid tahay guddoomiyaha degmada qadiimiga ee tayaglow oo uu ku dhashay xildhibaan afaraale markii uu dhacay dagaaladii sokeeye ee dalka xildhibaan afaraale wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii jabhadda arare ee fadhigeed uu ahaa magaalada baydhabo xildhibaan cabdiqaadir cumar macalin daada oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka qaraabana ay yihiin xildhibaanka geeriyooday ee afaraale ayaa caddeeyey labadii sane ee ugu dambeysay inuu iska xanuunsanayay xildhibaan afaraale wadamo badanna loo geeyey xaalado caafimaad labadii sano ugu dambeysay oo lasoo dhaafay xildhibaanku wuxuu ahaa nin iska xanuunsan xanuunkiisana wuxuu kasoo bilaabay cudurka dikarka starooga dhowr wadan ayaa la geeyey sida turkiga nairobi india marka muddadii labadii sano ugu dambeysay wuxuu iska ahaa nin iska xanuunsan oo iska sariir fuula ilaahay qadartiina maanta u timid allah u naxariisto horteenana allah iska cafiyo wuxuu ahaa nin qaaliya wuxuu dhashay sanadkii kun sagaal boqol konton iyo afartii degmada tiyeglow ayuu ku dhashay kowdii march wuxuu soo qabtay xilal kala duwan wuxuu ahaa nin labaatankii sano ugu dambeeyey ahaa xildhibaan qaran ee federaalka wuxuu soo noqday guddoomiye degmo wuxuu kasoo mid noqday halgamayaashii ama dhaqdhaqaaqii ururkii arare wuxuuna kamid ahaa aasaasayaashii ururkaas wuxuu ka tegay caruur aada u badan oo ilaa dhowr iyo labaatan cunug ayuu ka tegay xildhibaanka allah u naxariis xildhibaan aadan maxamed nuur aadan saransuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya muddana ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistay xildhibaan afaraale ayaa sheegay inuu ahaa nin mowqifkiisa caddeeya oo aan fikirkiisa la gamban wuxuu sidoo kale ka mid ahaa buu yidhi mas-uuliyiinta aada uga dooda xuquuqda deegaanada koonfur galbeed uu ka soo jeeday runtii waa geeri laxdu xanuun badan waa geerin laxdin badan marka isagana ilaayaha u naxariisto qabsigiisana waasa ilaayaha u dhigo anagana gadaashiis ilaahina ma sameeyo runtii maxamed xuseen shaaq afaraale wuxuu ahaa nin aada u wanaagsan naxariis badan bashaash ah dadka soo dhaweeyo fikirka uu qabo ama wuxuu qabana aan qarsanaynin wuxuu ahaa runtii nin aada iyo aada u firfircoon runtii maxamed xuseen ishaaq afaraale wuxuu ahaan jiray waagii dowladdii maxamed siyaad xogeyaha dowladda hoose ee degmada tiyeglow sideetameeyadii kadib wuxuu noqday guddoomiyaha duqa magaalada tiyeglow buu noqday marka wixii saacadaas ka dambeeyna runtii wuxuu ahaa horiyaasha soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayay sidii dowladnimo soomaaliya loo heli lahaa wuxuu ka mid ahaa aasasayaashii ururka arare aniga runtii aada iyo aad waxaan isugu soo shaqeynay laga soo bilaabo kow iyo sagaashankii burburkii iyo wixii ka dambeeyey oo runtii dalka marxalad uu galay oo dagaalo ah marka dee aasaasayaashii ururka arare buu ka mid ahaa markaas baan si fiican isu baranay waxaan ka mid ahayn guddi loo sameeyey gobolka bakool oo aniga guddoomiye gobolka bakool laiga dhigay iyo odayaal kalea qaarna hadda dhinteen qaarna ay nool yihiinna runtii maamulkaan iskula iskula jirnay wuxuu ka mid ahaa dadkii markaasi la magacaabay guddoomiyaha dhaqaalaha gobolkuu ahaa wixii saacaddaas ka dambeeyey runtii waxaan ahayn dad aada isugu fiican oo saaxiibo ah oo wada socday oo runtii aada isu yaqaano madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa tacsi u diray qoyska iyo qaraabada uu ka geeriyooday xildhibaan afaraale marxuum maxamed xuseen isaaq afaraale muddo dheer ayuu u soo adeegayay deegaanada koonfur galbeed iyo qaranka soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa dadka doorka muhiimka ku lahaa dowlad dhisidda iyo nabadeynta bulshada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo